munaasabada waxaan kaga daafuraya madarasatu alqaadisiya oo laka barado doona qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee diinaga iyo weliba xafladoon aan lagu qabaday xaafada towfiiq ee magaalada baydhabo taasoo iyo hirgeliyday aqoonyahanada suleeqa maxamed aadan oo kumid ee bilaanta xaafadaasaya furitaanka xafladun iyo weliba ku qeyb galaya macalimiinta madarasada bahda walbarashada waalidiin culmaawidiin iyo marti sharafta xaafada towfiiqa oo gobro ku haya munaasabadaasi iyo nka dhiirigeliyaa madarasada bulshada goreynga ku qeybgalyaalka xafladun daafurka madarasadu iyo ka dheeradaa muhiimada yeelata barashada diinta islaamka weliban iyo ka ammaanina maamulka xaafadunka hirgeliya madarasada markii qur-aanka la bilaabay waliba isxilkikadaanay muslimican cabdullaahi geelata geelato macalinade cilmo leh aqoonle diini maadi iska daradka suleyka waa ardayad iskuulaadka ku qalinjibi macaahida kubati jaamacadihii laysiti xalaqaatu lmasaajid walkabarati wal iska daratay cilmadii maybo hora iyo cilmadan oo xadiidiga casriga eh ya iska darati gebertum oo kale marka ni gebdho la kaala eeda naadirin eta qalla an yuujada man midluha iyo oo kale hanti lahel eedan yarta marka wali kala dardaarmeeye dadka owlaad yar yaroo gebdhaha yar yar ilaahay ka risaaqay owlaad yar yar haysada owlaadin amaanuway waa ubaxgii geeg ilaahay subxaana wa tacaala ka siiyo meelfaylijey wali kala macluumka ahaa jaamacadan ganaan dadka walanka dhikaayan ya qeyb ku ahaa muddo maybaarda dhowrsin ayaa maybaarda macalimiinta kumid ahay weligey maybaarda imtixaanaad kala galaa natiijada kaalamahanka horeeyeyalka ogii akhlaaqda nambarkoolka ogii fasalka hooba lahagala masaa-il ardayda la dhaxdhika dadkan ka horey galanta teegdaba ka jarta marka geber akhlaaqiyoonay aadaabiyonay cilmo iyo dadaal iyo casiimo iyo dadnimo badanna ka ognow cabaas shariif oo kumid ee madaxda suugeynta shirkada hormuuda ayaa aan ballan qaadin uusa ku dhiibi doona beesada iskuulka lama gabdhood oo aqoonee lama gabdhood abootaha ayagoo xaafadu degnaayana insha allahu tacaala adinku dhiibay badan oo dugsiga dhamaayana ilaa iyo dugsiga maadigana anigu dhibaadiyaa insha allahu tacaala madarasatul qaadisiya oo laga hirgeliyay xaafada towfiiq ee magaalada baydhabo ayaa baahi badan aan qaban waalidiinta xaafadaasay degana walibana iyo daboolo doontay walbarashada owlaadiyo siyo onbaradan qur-aanka iyo xifdintiisa